waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
weli waxaanu gudaha uga jirnaa waraysyadeenii ku aadanaa toddobaadka xorriyadda soomaalida jenaraal catoosh oo isaguna u soo joogay saaridii calanka iyo xorriyaddii ayaan weydiiyey bal sida uu arkay iyo waxa uu ka xasuusta waxaanu yiri waxay ahayd maalin aad iyo aad u farxa weyn bay ahayd inkastoo anuu nin yaraan ahaa maalintii ayada ahayd waxaa lagu saaray calanka maalintii habeenkii maalintii waxaa lagu qabtay xafladda meesha la yidhaaho secondo lido waa meesha secondo lido dekadda agtida lagu qabtay meeshaas ayaa waxaa laga dhisay kutribuun ciidankuna ay soo mareen waxay ahayd ciidankii ugu horreeyey la qoray konagaalkii lixdankii oo soomaaliyeed oo baabuur saaran si aad iyo aad farxad uleh baa lagu qabtay meeshii meeshaasa ayaa lagu qabtay habta luulyadii maalintii subaxii dadkuna aad bay u faraxsanayeen waa gartay lixdankii ilaa lixdan iyo sagaalkii dowladda rayida dalka ka talinaysay maxaa ka xasuusataa maamulkaas iyo dadku dareenkooda guud ahaan iyo dowladdaasoo dowlad noocey ahayd hore dowladdii markii dowladdii la dhisay oo soomaaliya mataqaanaa ay noqotay dowlad xor ah oo aalin cabdulla cusmaan madaxweyne ka noqday dhibaatooyin badan baa gadaal ka yimid dadkii leegadii iyo laba xisbigaa jiri jirtay xisbiyo oo leegaa jiri jiray xisbiyo maahane leegadii markii dambe gii meelahaasay ahayd iyadooba wax dheer la gaarin waxaa kala go-ay leegadii waxaa soo baxay xisbi la yidhaha great somalia great somalia markuu soo baxay waa leegadii oo kala burtoo oo kala jabtay oo laba noqotay waxaa madax ka noqday nin la yidhaaho maaragtay oo ahaa dadkan banaadiriga ah ayaa madax ka noqday greadkii madax ka noqday markuu ka noqday waa la waday greadkii baa sii kala jabay haddana markuu kala jabay haddana waxaa soo baxay xisbi layidhaha banaadirigaa soo baxay dhibaatada meeshaasay kasoo bilaabatay waa sii kala jabay soomaaliya intaasoo xisbi baa soo baxday marka dhibaatada soomaaliya qabsatay waxay ahayd in ay maaragtay xisbidaas kala burburay leegadii burburka kasoo bilowday ayadoo laysku qabanayay dadka oon maaragtay inkastoo dowlad la noqday aqoonta iyo mataqaanaa ma sarraynin iyo maamulka waxbaa waxaa nagu dhex jiray weli anagoon aad u bislaanin baan xornimadii qaadan waa gartay lixdan iyo afar sana hadda laga joogaa markii xorriyadda la qaatay maxaad is leedahay guud ahaan weli dhibaatadii dalku waa ay jirtaayo dalku ma xasiloona ma degana maxaad is leedahay dhibku ugu weyn waa uu ka yimid goormuuse soo bilowdaa is leedahay dhibka maanta jira
dhibka maanta jira wuxuu ka yimid meeshii dadkii xornimada kasoo shaqeeya burburay baa horta dhibka ka yimid haddana markii dambe waa tii uu dhacday aadan cabdulla cusmaan markuu ka degay prime ministerka cabdirashiid laba goor kusoo cabdirashiid oo madaxweynaha noqday cabdirasaaq xuseen xuseen baa asna mataqaanaa prime minister ahaa dhibka wuxuu ka yimid waa soo marka waa laisku wada dheganaa markii maaragta la gaaray doorashadii cabdirashiid cali sharmaarke oo mataqaanaa dowladdii uu madaxweynaha ka ahaa booliiskiibaa maaragtay madaxdii laga qaaday ninkii madaxda ahaa ina abshir laga qaaday oo lagu magaco xabsi maaragtay la yiri maaragtay booliisku waxaa xukumaya wasaaraddii arrimaha gudaha doorashadii ayada ahayd baa qas weyn ka dhacay waa lagu shubtay meeshaasna problem kalaa ka yimid markii dambe cabdirashiid cali sharmaarke allahu naxariisto waxaa dilay nin kolleji military ahaa scola maritimo oo mataqaanaa dhigan jiray oo markii dambe booliis ka noqday oo waardiye ka ahaa baa dilay waatan ciidamada ay qabsadeen oo maxamed siyaad barre madax u ahaa gacaankii baa ka dhashay afar sano markuu jiray asagana dhibaatadiiaa soo bilaawata waa lase siiqa qabsaday markii uu gacaanka yimid afartii sano hore aad buu u fiicnaa marktii salaad gabeere iyo ninka layidhaaho caynaansha iyo mataqaanaa ninka layidhaaho dheel iyo waatii la dilay siyaasadii hoos laisku qabtay waatii qoorsheel la xiray haddana problemkaasaa bilowday wuu sii socday qabaa'ilkiibaa dib usoo noqday dhibaatadu waxay noqotay gacaanku markii uu dhashay intii hore dhan wuxuu ahaa aad buu u toostaa waa socday haddee problem baa yimid oo mataqaanaa dadkii baa sii ka kacay waa tii jabhado ay bilowdeen s s d maaragtay s d f ay bilaabatay oo cabdullaahi yuusuf iyo aidiid iyo gruubkan dambe oo cabdullaahi ugu horreeyey markii ay dhacday cabdullaahi waa tii ay xirnaayeen iyo aidiid markii lasoo daayey waa tii in galaabkii mataqaanaa s s d f waa tii ayaga nafsadooda waa tii dadkii markii dagaalkii seven sevena la galay oo lagu sii baaba'ay saasay ku socotay s s d f markii ciidankii waa tii dowladihii baraagta la jijibiyey oo gaalkacya dhulkaas dadkii deganaa iyo dhinacaas oo dhan maarata ciidamadu ay si fiican laysu garaacay waa ti haddana haddana laysdhex galay oo dagaalkii kala bilowday sempre waxaa socday dhibaatooyin waaweyn oo markii dambe aada u socday inkastoo gacaanku uu qabtay wax badan oo shaqooyin badan oo fiican uu qabtay iskoolaadkii ha noqoto warshadihii ha noqoto waxa ay qabteen wax aada u fiican bay ahaayeen laakiin soomaali ayadaa dib u cunto wixii la suubiyey waxayna ka bilaabatay afaara qabiil iyo qabaayil iska qabsanayo marka qabyaalad baa soomaaliya ayaa ayaa baabi'isay oo hortaagan qabyaalad oo ilaa haddaba socoto marka dhibka kaas waaye marka probleemka ugu weyn waxa waaye maantaba hadda waa arkaysaa maanta soomaaliya meeshay marayso waa tii jabhadihii ay bilowdeen u s c inta waa tii laysku noqday aidiid iyo cali mahdi waxaasoo dhan waa boteeraha iyo awood dowladda oo nin kasta asagu rabo inuu madax ka noqdo waxyaalo badan baa kasoo sheekaysa hadda marka haddii lagu yidhaahdo laakiin dhibaatada ugu badnayd oo soomaaliya ku dhacdo ilaa iyo hadda haysata kow iyo laba iyo saddex maxaad ku tilmaami lahayd nasiib darrada oo soomaaliya markii horta oo jabhadaha ay bilowdeen oo dowladdii meesha ay ka baxday waxaa soo baxay jabhado unorganized ah aan isku toosneen wax mabda ah oo qoran oo laysku raacsan yahay ma jirin nin kasta wuxuu watay mataqaanaa mabda asaga inuu madax noqdo problemkaasaa mataqaanaa yaa noqday problemkii ugu weynaa u s c mar alla markii ay u s c ay bilaawatay generaal aidid wuxuu ahaa safiir buu wuxuu ka ahaa meesha layidhaha hindiya itaaliyuu tegey u s c meesha lagu aas-aasay wuu soo baxay wuxuu yimid mataqaanaa etoobiya si ay ciidamadii oo u s a loo diyaariyo waatan ay mataqaanaa ninkii ka soo horreeyey u s c da ahaa oo meesha joogay iyo asaga waa iskuteen inkastoo hataa isku reer ahaayeen dagaalkii labadooda oo inay booskii markii dambe aidiid baa ku soo haray waa laysu tegey dagaalkii lasoo qaaday oo lasoo waday ilaa xamal dhakanayay wuu socday laakiin was an organized step maxaa haddaan qabano waddanka maxaan suubinaynaa maxaa loo wax qoran oo oo mataqaanaa toosan ma jirin xamar baa laiskugu yimid qoladii xamar ka dagaalamaysa iyo kuwa markay isu tageen haddana waxaa laisku qabtay ninka layidhaha cali mahdi iyo ninka layidhaha aidiid waxaa laisku qabtay mataqaanaa dagaalkii waxaa ka horreysay in mataqaanaa etoobiya laiskugu tegin oo mataqaanaa aidiid iyo cali mahdi iyo ninka layidhaha haddii alla kuulina cumar xaaji masalle saddexdooda waxay ku heshii waayeen hataa shirkii meesha waa joogay shirkaas ninkii chairman ka noqon lahaa markii lagu heshin waayey ayaa cabdulqaadir maxamed aadan zooba dhex galay wuxuu yidhi nin kastaba hal saaxaa noqdo chairman chairmanka oo chairman oo saddex qofooday noqdeen marka sempre wax laysku dilaayo waa baawarka nin kasta asaga uu rabo inuu gacanta ku qabto uusan rabin inuu ka tago marka waxaan nahay dictators nin kasta oo democracy sheeganaya oo soomaaliya dictators waaye waa natural dictator oo qabyaalad ku jirto qabiil maaha waa qabyaalad hadda ugu dambeynta markaad waddanka fiirisid iyo xaaladda la joogo maxaa maxaa dhibaataahoo kuu muuqda maxaase fursadaahoo kuu muuqda hadda waddanku meesha uu maraayo xaaladdan ku jirno walaahi waddanku markii ugu dambeyso hadda lasoo noqdo layskugu yimid dadka maanta waddanka maamulaayo oo ka talinaayo oo gacanta ku haayo waxaa soo maray farmaajo waxaa soo maray mataqaanaa ninkaan hadda joogo xasana waxoo dhan waxaa laysku haystaa baawarka waay haddii mataqaanaa farmaajo waa soo waday meel buu keenay inkastoo asaga nafsadiisa u raba inuu kordhiyo laakiin nin wuxuu ahaa dowladnimada wax ka yaqaan inkastoo uu kasoo shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda yaraantiisii iyo wixii mataqaanaa markuuskool ka baxay iyo waxaan xoogaa nin dowladda dadka dowladda madaxda ka ah waa dad aan weligood dowlad waxba ka arkin inta hadda joogtaa ka hadlaya markaa kasoo qaado madaxweynaha jaamacad waa dhiganaya aqoon waa leeyahay laakiin an experience of government waay waxaa kasoo qaadaa maxaa la dhihi jiray markaa dhinac u eegto shaqada wuxuu kasoo bilaabay wuxuu ahaa n g o uu ka shaqaynaya iyo jaamacaduhu ka shaqaynaya dowlad ma soo marin sheekh shariif madaxweynuu noqday wuxuu ahaa nin aan dowlad soo marin aqoonta ma laga hadlaya waxaa laga hadlaya experience of government dowladda sibay u shaqaysaa sibay u dhisan tahay wax u wadaa hadda markaa eegto madaxweynaha safarada uu aadayo wasaaraddii arrimaha dibaddaa joogto wasaaraddii arrimaha gudaha yacni wasiir kasta wuxuu xaq u leeyahay in shaqooyinkiisa asaga iyo wasaaradda prime ministerka ay kasoo shaqeeyaan baarlamaanka la geeyo wallaahi waxaa na haysato dhibaatada na haysato dowladnimadii baanu garanaynin waxaa arkaysaa ciidamo jaranaal la bixinayaa waxaa arkaysaa garaadaha la qaadanaya meel loo soo marayo lama yaqaano ninka mataqaanaa madaxda noqonayo malaha criteria de selection wax la ma qorna wax oo qofka lagu dooranayo four point five baa layidhi okay habal habal la dhaho four point five ninkaa keenaysa nooca uu yahay muxuu yahay nin oo saasa saasa saasa lama caddeyn four point five qabiil baa nin keenaya ninka wuxuu yahay male wuxuu yaqaan male weligiis dowladdu ma shaqayn baarlamaanku dhex fadhiyaa hidhada noo waxaa laga hadlayaa marka confusion weynaa jiro ilaahay ha toosiyo waa dhibaatooyin badan baa jiro hadda waxaad ka soo qaadaysaa dagaalada la gelaayo intaa dagaala la galay intaasoo askaraa ku dhimanayso intaasoo sidaala ku baxaysa intaas qof meeshii la tegey waa laga soo baxay wixii gadaala loo noqday meeshiiya laga soo bilaabo haddana dagaal haddii la galo intaan la gelin waa in la qorsheeyaa oo loo fariistaa expert u fariistaan oo laga hadlaa loo baahan yahay madaxweynaha ordaayo waxaa lagu leeyahay taliyaha xoogga way taliyaha xoogga maaha madaxweynaha madaxweynaha waa taliyaha xoogga oo honorary commander waay not inuu front tago iyo wasiirka arrimaha dibadda wasiirka argaashaandhiga front taga maaha ciidamada tagaya wixii waxaa lagu sameynaa xamar wixii waa la tusinayaa markay arkaan ee lagu qancaa dagaalka la bilaawa marka waxbaa isku qasan maaragtay isbaryaamo in mataqaanaa dowladnimada laisku ixtiraamo lagu kala dambeeyo maamul goboleedyada waa la suubiyey waxawaaye wax nidaam ah ay ku wada shaqeeyaan oo adma yaal dowladda hadda joogto cirkaa inay soo noqoto maamul goboleedyada inay baxaan ma rabaan dictators yani malaha ka soo qaad shacabka kuu soo haray shacabka waxa waaye wax dantooda aba ma yaqaanaan they don't know waxa ka maqan iyo waxay xaq u leeyihiin marka dhibaatadaasaa jirta marka madaxdiion shaqada garanaynin shacabkiio dantiisa garanaynin meel loo socdo marka dhibaatooyinkana haystaa kaas kaasina wuxuu ahaa genaraal maxamed catoosh oo khadka telefoonka ee magaalada melbourne iigu warramayey
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho